qofka nidaamka federaalka ee dhisan qofka xarunta joogaay hadduu ku fikiro wax walba inuu kontaroolo marna ma u suuro kari karto inuu kontaroolo waa number one ayadoo mashaakilaadka aan hadda soo sheegayo dhan ay haystaan dadka muxuu ah dowlad goboleedyada jira midda kale ilaa xaddi waa inaan aqbalnaa inay mas-uul yihiin dad soomaali ah dadkoodii ay doorteen mas-uuliyiin ah dalka u danqanaya laakiin haddii aan dhahno dalka uma danqanayaan waa tuuga waa la caradayaan waa waxaynayaan ma muxuu ah ma shaqaynayso qaladaad way dhacayaan qof kasta oo shaqo u dhaqaaqa horta waa in la ogolaada inuu khaldami karo kadib u saxmi karaa dowladda dhexe joogna inay khaladan samaynayna ma marka qaarkood ayagana dabcan way samaynayaan laakiin haddii tallaabtii la qaadabo iyo anigu inaan kontaroolo wax walba aan gacanta ku haayo dee dowlad dhexe oo muxuu ahay centralized system ee nidaam waxaan leenahay wax ay u madax bannaan yihiin wax aan dowladda dhexe u madax bannaan tahay iyo wax mar walba in laga wada tashado la wada leeyahay marka aniga waxaan qabaa nimankaasi in fursad la siiyo inaan muxuu la kontaroolo oo maxay xaggu aadeen maxay intuu aadeen maxay hebel ula hadleen aan la dhihin muddadii afartii sana aanu joognay annaga dalka dibaddiisana islama aadin dibadna uma dacwoonin islamana muxuu ahay cabasho aadin waa wada joogna waa wada shaqaynay laakiin waxaan kaloo dhan tallaab kastoy qaadaan haddii qalad uu ku jiro waa soo baxaya waana la saxaya laakiin inay qaldamaan in ama qof inuu qaldama sidiisaba mas-uulna u noqdo ma aha wax oo qariib a ma aha